إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iyo howlgallo kala duwan oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen gobolada banaadir jubbada hoose iyo shabeellaha hoose dadweynaha magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa cabasho xoogan ka muujinaya canshuuro hor leho lagu soo rogay maamulka islaamiga ah ee degmada jamaama ayaa dowro sharci ah u soo xiray macalimiinta madaarista degmadaas kulan xal looga gaadhay midnado ka dhex jiray beesha jiida gudaheeda ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kurtunwaarrey ee gobolkaas etoobiya ayaa mar kale duqeyn ka geysatay magaalada maqal ee caasimadda maamulka tigrey ciidamada yuhuudda ayaa xabsiga dhigay dhallinyaro falastiiniyiin ah iyadoona yuhuud caraysan ay jareen saddex boqol geed saytuun ah warkiioo faahfaahsan ku dhowaad labaatan askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro iyo howlgallo kala duwanna oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen gobolada banaadir jubbada hoose iyo shabeellaha hoose saacadii lasoo dhaafay gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo banaadir waxaa ka dhacay weeraro isugu jira kuwo gaar ah duqaymo iyo sidoo kale dhabagal lala beegsaday shisheeyaa dalka kusoo duulay iyo sidoo kale soomaalida la shaqaysa haddii aynu ku horumarno faahfaahin laga helayo saddex weerar dhabagal ah islamarkaana ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulada baqhdaad oo u dhexaysa deegaanka basra iyo degmada afgoy waxaa la beegsaday weeraradan isugu jira ciidamo yugandhees ah iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka weeraradaas waxaa ku dhintay shan askari oo isugu jira yugandhees iyo soomaali la socotay halka toban kale ay ku dhaawacmeen wararku waxa ay sheegayaan in diyaarado helikabtar ah ay goobta soo gaareen kuwaasoo daabulay dhaawacyada iyo meydadka askarta shisheeyaha halka kuwii soomaalidana ay ka tageen isla shabeellaha hoose shalay gelinkii dambe waxa ay guutada madaaficda ee mujaahidiinta weerar duqeyn loo adeegsaday ku qaadeen saldhig kuwa soomaalida ah ee la shaqeeyay shisheeyaha ku lahaayeen deegaanka berire ee duleedka afgoy duqaynta kadib ciidamada ku sugan xerada waxay isku dayeen inay bannaanka u soo baxaan balse weerar dhabagal ah oo ay horey mujaahidiinta ugu sii diyaariyeen ayay ku dhaceen waxaana halkaa kaga geeriyooday laba askari saddex kalena waa ay kaga dhaawacmeen isla shabeellaha hoose waxaa dagaal toos ah lagu qaaday saldhigga askarta dowladda federaalka ah ee deegaanka muuriye oo ah deegaan dhaca inta u dhexaysa degmada afgooy iyo deegaanka namber konton mujaahidiinta saldhiggaas weerar xoogan ayay ku qaadeen waxaana la xaqiijiyey in hal askari ay ku dileen kaasoo ay goobta kaga carareen ciidamadii kuwa helinaya saldhigga halkaana mujaahidiinta waxa ay kaga soo qaateen qori iyo boosh gobolka banaadir gaar ahaan suuqa degmada wadajir waxaa ka dhacay howlgal gaar ah oo lagu bartilmaameedsaday askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka halkaa ayaa askariga lagu dilay waxaana meydkiisa goobta ka qaaday ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka oo halkaa waqti dambe soo gaaray ugu dambeyn jubbooyinka waxaa ka dhacay weerar toos ah oo ay mujaahidiinta ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku lahaayeen deegaanka cabdalla biroole ee duleedka magaalada kismaayo dadweynaha magaalada muqdisho ee gobolka banaadir ayaa cabasho xogan ka muujinaya canshuuro hor leho lagu soo rogay haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya waxaa isu soo taraya dadka ka cabanaya lacago sharci darre ah oo ay ka qaado dowladda federaalka qaar ka mida bulshada ku nool magaalada muqdisho ayaa cabasho ka muujiyey lacago aysan awoodin oo lagu soo rogay dadkan oo u badan dadka guryaha kirista ayaa sheegay inaan canshuurta guryaha ayaga lagu lahayn islamarkaana ay kiristayaal yihiin laakiin warkaas ay ka diiday dowladda federaalka iyadoo lacago dheeraada ka doonaysa haddaba waa kuwan qaar ka mida dadkaas oo saxaafadda uga warramay dhibka ay qabaan shuurta aniga layga qaadayo aniga marka inbut sameeyo in fortina ii samayso ama marka layga qaado wax gelin aniga qasadda wax ku shubo qasadii dib inay wax iigu anfacdo wax iigu qabato baryahan waxaad moodaa xaaladdu inay saas ahayn sababtoo ah ani markaan mulkile ahay guriga qofka ku degani uu yahay kiriste kiriistaha kirada laguma lahan anaa liigu dhibaatada canshuurta aan ku qabno waxaa ka mid ah qofka milkiilaha oo guriga oo iskale ayaa lagu leeyahay canshuurta inuu bixiyo laakiin qof ijaar u degan oo biib bixiyey oo muxuu ahaa koronto bixiyey oo wax walba bixiyey in maanta la xiro qaladan u aragna annaga dhibaatada ugu weynoo qabno waxaa waaye in lacagaanan dhiibi karinoo lagu xujeeyo maalin kasta oo la yidhaha dhiiba waxna aan dadka loo qaba yaaba loogu qabanaya ijaar fiican xataa guryihi lagama qaato asa boqol doolar keena la yidhi canshuura dowladda federaalka ah ayaa lacago fara badan ka qaada bulshada ku nool magaalada muqdisho taas oo aysan jirin waxay dadweynaha ugu qabato waxaana magaalada dhexdeeda yaalla qashin fara badan iyo biyo isdhex degay maamulka islaamiga ah ee degmada jamaama ayaa dowro sharci ah u soo xidhay macallimiinta madaarista degmadaas maxamed amiin ayaa ka waramaya dowradan ayaa waxaa loo soo gebagabeeyey macallimiinta wax ka dhiga madaarista ku yaala degmada jamaame ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka dowrada oo socotay muddo saddex maalmood ah ayaa waxa ay ku qaateen duruus ku saabsan fanniga tajwiidka gunaanadka dowrada ayaa qaar ka mid ah macallimiintii ka faa'iiday dowrada waxa ay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii ay dowrada u socotay magacaygu waa cabdulaahi maxamed nuur dowladan waxaan ku qaadanay muddo saddex maalmood ayay socotay waxaana ku qaadanay makhaarij alxuruuf iyo sifaat alxuruuf oo xagga tasxiixa ah oo saddexdaas beri aad iyo aad wax ugu faa'iidnay sifaat alxuruufka iyo makhaarij alxuruuf ayaan aad iyo aad ugu maxnadir muxuu ahay xoogga loo saaray waxaa waa hadda dadka badi maxnadir ahlu tajwiidka ama ahlul qur'aanka culayska ka saaran waxaa waye makhaarij alxuruuf iyo sifaat alxuruuf intaasaan hadda culays ka saarnay waxaana noo qabtay muxuu ahaay maktabka dacwada ee magaalada jaame sidoo kale waxa ay sheegeen in wax badan oo faa'iido ah ay ka heleen islamarkaana ay codsanayaan in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah magacayga axmed cabdiraxmaan sheekh maxamed waxaa ka mid ahay macallimiinta madarist qur-aanka degmada jamaama ku dhawo oo maanta dowrad loo soo xeray dowrad waxaan ku qaadanay sifaat alxuruuf makhaarij alxuruuf iyo xakaam badan oo tajwiid ku saabsan alxamdulilah ilaahay ku mahadsan oo noo suurtageliyey waxaan u mahadcelinaa allah subxaana watacaala bacdallah maktabka dacwada degmada jamaame oo dowradaan noo soo qaqaabiyey noo soo diyaariyey maktabka insha allah waxaa ka codsanayna inaa muddo kasii badan bilweyn ahaa ka badan saddex bilood ugu yaraan saddex bilood iyo maalmooyin kasii badan inaynu ballaariyaan dowlada qabashadeeda aninka macallimiin ahaan wixii aan ku qaadan dowladda waan dhaqgelinayna diyaaran u nahay inaad madaarista iyo ardayda ku tadbiiqan insha allah maktabka dacwada ee degmada jamaame ayaa juhdi ballaaran waxa uu ku bixiyaa sidii kor loogu soo qaadi lahaa wacyiga diimeed ee bulshada kulan xal looga gaaray madmadow ka dhex jiray beesha jiido gudaheeda ayaa ka dhacay deegaan hoostaga degmada kurtuunwarey ee gobolkaas mahad cubeyd ayaa faahfaahinaya munaasabadan oo ahayd mid si heersaraa loo soo agaasimay ayna kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose odayaasha dhaqanka beesha jiido iyo rag boqolaal gaaraya oo ka mid ah beesha ayaa ka dhacday tuulo lagu magacaabo afgooye jiido oo ku taal meel u dhow degmada kurtunwaari ee shabeellaha hoose ujeedka loo qabtay munaasabadda ayaa ahaa in xal waara laga gaaro madmadow soo kala dhex galay beesha kulan qaatay saacado badan oo ay wilaayada shabeellaha hoose la yeelatay hogaanka dhaqanka beesha iyo waxgaradkeeda ayaa ugu dambayntii lagu soo afjaray khilaafkii ka dhex jiray beesha jiido iyadoona halkaas lagu walaaleeyey dadkii wax iska tabanayay sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose oo munaasabadda kelimad ka jeediya ayaa ugu horreyn ku waaniyey beesha wadajirka iyo in la midoobo awalan waxaan u mahad celinaynaa ilaahi subxaana wa tacaala noo suurageliyey kulanka inuu noo qabsoomo waxaan u mahad celinaynaa beesha jiido sida weyn ay uga soo qayb gashay kulankan miisaanka xasanaadka allah u saaro akhyaaray maanta hadafkeenna iyo kulankeena wuxuu ahaa un dadka muslimiinta ah mar haddii ay walaalo yihiin waxaa laga maarmaan ah inay diinta ilaahi tacaala isku waaniyaan ulajeedkeenna wuxuu ahaa in la isxuur xaarto lana iswaraysto intaasay ahayd iyo mugdi mugdi reerka dhexdiisa yaalay in la xalliyo waana la xalliyey falilahi alxamdu ilaahay subxana wa tacala ayaa ku mahadsan waxaa laga maarmaan ah wadajirka waa shay muhiim ah dadka inay wada jiraan taladoodana ay mideysan tahay wixii khayr ah ay iskugu kaalmeeyaan waa laga maarmaan sidoo kale waaliga ayaa intii uu hadlayay wuxuu soo hadal qaaday doorashooyinka dimuqraadiga ah ee ay dowladda federaalka ku qabanayso meelaha ay ka taliso isagoona uga digay dadka muslimiinta si gaar ah beesha jiido waxaan kaloo daarmi lahaa ilahi tacala idin barakeeye waxaa la rabaa waayadan saa ka warqabtaan deegaanada soomaalida ee degto waxaa jirta barnaamij loogu magacdaray si ay sheeganayaan waxa la yidhahdaa doorasho doorasho doorasho gaaleedka dadka muslimiinta waxaa la rabaa arrintaas insha allah tacala waxaa la rabaa inay ka feejignaadaan waa gaalnimo cusub oo wax dadka lagu baadiyeynayo waxyaalaha dadka ummadda soomaaliyed lagu baabiyey ay ka mid tahay gacan haatis maalin kastaba qof inuu eed galo la geliyo oo fursa waxaweyaan loo fursad looga faa'iideysto jaraanjar looga looga tallaabsado u noqdo meel waa foolxumo qofka asagoo waxaweyaan aamin ah oo gurigiisa joogo yuu barnaamijka insha allah u ku eedoobin waana gaalnimo cad maantana waxa weyan gaalnimo inaan doorano annagoo islaam haysno raayo ku hoos nool waa wax laga xumaado ilahi subxana wataala arrintan nooma qadaro waxaa la rabaa dadka insha allah tacaala in laga wacyigeliyo loona sheego waxaa sidoo kale goobta ka hadlay suldaanka guud ee beesha jiida suldaan sayid cali wuxuuna u mahad celiyey wilaayada shabeellaha hoose ee xallisay khilaafka ka dhex jiray beesha runtii dadka walaalka ah muslimiinta ah waxay ku walaaloobaan oo ku dhaqmi karaan kuna wada joogi karaan waa diinta islaamka diintaas islaamka ayaan meesha isugu nimid xoogaha khilaafkeenu u dhex jiray oo aniga dhexdeena ku jirayna khayr alla siiyo walaayada gobolka iyo tan degmada dhammaantooda ayaa soo gurmadeen khilaafkeena u dhex jirayna waa dhammaaday si fiican ayaa loo wada hadlay waana lagu hadashiiyey waxaana ku dhammaatnay midnimada jiido in laga wada shaqeeyo ilaahay kitaabkiisina in lagu wada shaqeeyo waxa aan ku noolnahay aan ku dhaqanay waa ilaahay kitaabkiisii khilaafkan dad badana murugsaday dad badan ayaa dhibsaday waa dhammaaday insha allahu tacaala khayr allah siiye walaayada gobolka ayaa arrintaasi ku guulaysatay ilahayna garab ka siiyey jisaakum allah khayr aleenay ilahay miisaanka sanadka allah u saaro anigana kuwii qaatay oo ku dhaqmay oo kadib khilaaf dambe ilahay dhexdeena soo gelinin ilahay allah nooga dhigo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر maamulada islaamiga ah ee hoostaga xarakada mujaahidiinta al-shabaab kana howlgala wilaayaadka islaamiga ah ayaa had iyo jeer dhexdhexaadiyey qabaa'ilada iyo beelaha walaalaha ah mar weliba oo uu khilaaf soo kala dhex galo iyagoona ku xaliya shareecada islaamka halka dowladda federaalka lagu eedeeyo inay isku dirto qabaa'ilada hubkana iskugu dhiibto etoobiya ayaa mar kale duqeyn ka geysatay magaalada maqale ee caasimadda maamulka tigrey zakariya cumar ayaa faahfaahinaya wararkaynu ka heleyna dalka etoobiya ayaa ku warramaya in mar kale weeraro xooggan oo xagga cirka ah lagu qaaday magaalada maqale ee caasimadda u ah ismaamulka tigreyga duqaymahan oo ahaa kuwa xooggan islamarkaana dowladda etoobiya ay u adeegsatay diyaaradaha dagaalka ayaa waxa ay la beegsatay bartamaha magaalada maqalla halkaas oo ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka t b l f iyo dad badan oo shacab tigre ah waxaa la arkayay qiic iyo uuro madow oo cirka isku shareeray islamarkaana ka baxaya gudaha magaalada maqalla kadib markii duqaymo xooggan ay ku garaaceen diyaaradaha nidaamka abiy axmed kuwaas oo beegsaday goobo ganacsi oo ku yaala gudaha magaalada maqalla waa markii labaad isbuucan gudihiisa oo dowladda etoobiya ay duqayn ka geysanayso magaalada maqalla ee caasimadda u ah ismaamulka tigreyga hay-adaha sheegta inay u doodaan xuquuqda insaanka ayaa ku eedeynaya dowladda etoobiya inay xasuuqayso dad shacab ah maalmihii iyo bilooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay xiisadaha colaadda iyo dagaalada daba dheeraaday ee u dhexeeya dowladda etoobiya iyo qowmiyadaha kale ee ka jira gudaha waddankaasi dagaaladaas oo labada dhinac isaga dileen askar islamarkaana ay isaga furteen hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona hadda marba marka ka dambayso ay xaaladdu ka sii darayso waxaana la filan karaa in dagaallo kuwani ka xoogan ay dhex maraan labada dhinac maadaama ay colaaddu weli taagan tahay warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ciidamada yahuudda ayaa xabsiga dhigaya dhalinyaro falastiini ah iyadoona yahuud caraysanna ay jareen saddex boqol geed saytuun ah wararka ka imaanaya daanta galbeed oo ka mid ah dhulka ku jira gumaysiga maamulka yahuudda ayaa tilmaamaya in ciidamada maamulka yahuudda saacadii lasoo dhaafay gacanta ku dhigeen dhalinyaro falastiiniyiin ah baro kontarool oo hor leh ayay ciidamada yahuudda ah soo dhigteen deegaano ka tirsan daanta galbeed iyagoona baaraya gawaarida iyo dadka caadiga ah ee saaran waxaana jira dhalinyaro dhowr ah oo ay ciidamada maamulka yahuudda gacanta ku dhigeen xasan ismaaciil oo ah wiil dhalinyaro falastiiniyiin ah ayay ciidamada maamulka yahuudda ah ka qabteen deegaanka qabaadhiya ee koonfurta magaalada janiin ee daanta galbeed magaalada baytlaxam ee dhulka falastiin waxay ciidamada yahuudda ah ka qabteen dhalinyaro falastiiniyiin oo kale ah moxamed wajiih yuusuf maxamuud iyo rabiic axmed kuwaasoo dhammaantooda ahaa wiilal qaraabo ah waxaana loogu dhacay guryihii ay ku jireen waxay sidoo kale ciidamada maamulka yahuudda gacanta ku dhigeen dhalinyaro kale ah muhanad iyo xamsa oo ah laba wiil oo wada dhashay iyo wiil lagu magacaabo taysiir casmi qabqabshada wiilasha dhalinyarada falastiiniyiinta ah ayaa waxay ku soo aadaysaa iyadoo dadka yahuudda ee xooggan lagu deegaameeyey dhulka muslimka ee falastiin ay jareen ugu yaraan saddex boqol oo geed saytuun ah kaas oo ah geed barakaysan qur-aankana lagu sheegay wuxuuna ka baxaa dhulka shaam beeraha ay ku yeelaan geedahan ay yahuudda baabi'iyeen ayaa dhaca waqooyiga magaalada raamallah ee dhulka falastiin yahuudda ayaa ah qoom ku caanbaxay cadaawadda iyo dhibaataynta dadka muslimiinta ah waxaana ay xoog ku haystaan dhulka muslimka ee falastiin warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan waa inaga intaa